intaa waxaa ka horeysay de horta process baa soo socday doorashadu waa la filayey waxaa laga hadlayay doorasho dimuqraadi ah oo dadka udhexaysa guddi doorashaha la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax kabacdi isku daya badan baa jiray oo igad iyo international community iyo ay isku dayeen dawladda federaalki iyo in balmiriation la sameeyo guddigii processku soo saaray processkaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta inta minxiiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keensadee mooye murashaxiintii dhabta ahayd halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isamo dhaqan iyo kuwa aan dhaqan ahayn baa guddigii doorashada xamsa madaxda ka ahaa qorteen marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahayd iyo dadkii waxgaradka aha iyo culimadii iyo haweenkii isu yimid isbedel doon bay la bixeen golaha isbedel doonka jubbaland horeyna ula socoteen baan umalaynayaa dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho guddigaa doorasho ayaa brocesska xagayey maanta natiijadu kasoo baxday waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaar u qabtay uu ku bareeyey sida ugu wanaagsan ee loo soo xulo xildhibaanada beelaha iyadoo hal xildhibaan ay si ikhtiyaarkooda kusoo xulayaan seminaarkaas waxaa kaloo ugu sheegayna sidii ay jikooyinka ay isamada u yihiin ugu cadaaladsari lahaayeen kadib markaan dhamaynay foomamkii baanu qaybinay ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel iisoo qor ayna ahayn halkii kursibaana hal xildhibaan loo soo qorayo halkutagayada isbedel doonku wuxuu ahaa no more three ama hal saddex wixii hadda ka dambeeya lama aqbalaayo hal kursi loo soo xulo marka odayaashii way noo keeneen shalaan soo gebagabaynay saakana waa sii dayay waa imise tirada xildhibaanada ad ku dhawaaqdeen waa tirada xildhibaanada jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban shanta beelood baa jubbaland degan saad u og tahay marka waa toddobaatan iyo shan maadaama uu jiro guddi doorasho oo siaad sheegtay madaxweynaha iminka talada hayaa uu magacaabay idinku halkeed ka keenteen sharciyadda aad ku dooranaysaan baarlamaanka boqol kiiba sagaashan iyo shan dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyada oo twenty nineteenkii lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashadaas u dhacdan la doonayey doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ayno ay noqotay isla markaana guddigaa doorasheed sheegaysa ay noqdeen mataqaana dad campaign garaynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya ayay bulshada oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen saasaanu authorisationka ku helay goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan
horta dee processku waa kala horeeyaa xildhibaanada waa la ururinayaa dabadeedna waa la qaarinayaa markii la qaariyo kadib oo odayaashii dhaqanka ee soo xulay ee annagana na magacaabay oo ay meesha kala dardaarmaan ninka u da-weyn ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka saasay isu daba taallay sida laga warqabo doorashada iyo qabanqaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aada u fara badan marka idinka yaa idinka caawinay dhinaca kharashaadka waa mahadsan tahay marka u horeysa horta jeebabka yaga jeebabka yaga waxyaabaha yareed ay ku jiraan yaan ku tashanay marka u horeysa aan idhaahdo ilaahay baan tala saaranay marka labaadna jeebabka yaga waxyaabaha yaree ku jiraan ku tashanay marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xoogooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynayo oo taageero noo ah imise musharax ayaa ilaa iminka idiin diiwaan gashan annaga waxba nooga diiwaan gashana annaga waxay ku ekaanaysaa talada iyadoo guddiga doorasho haddaanu nahay marka xildhibaanada la qaariyo xildhibaanada ayaa arrintaas broseska inteeda dambe ku shaqale ugu dambeyntii haddii aad doorasho qabataan oo dhinac kalena ay doorasho qabtaan oo jubbaland ay yeelato laba madaxweyne halkaasina dhibaata ka dhacdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya annagu ma hubaysnin dad hubaysan ma nihin dad diyaaro ama nihin hub dad rayidaan nahay iyo dagaal dad diyaaro ama nihin dad rayidaanu nahay xataa waxaanu diyaar u nahay all options miiskay saaran yihiin soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xaggayaga ka saaran tahay miis wada hadal haddii la isugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran dhexda lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonayso xataa diyaar baanu nahay marnaba anagu dadka canka hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin